SBS Radio
okay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan jaaliyadda soomaalida ee wadanka victoria iyo soomaali meel walba ay joogto iyo ummadda so adduunka o dhan ee sanad guuna wanaagsan kun sagaal boqol laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxa weeye sanadkii lasoo dhaafay waxaan ku xasuustaa reer melbourne haddaan nahay tragidkii naga soo gaaray ama mataqaana dhibaatada naga soo gaadhay block street waxaan kaloo ku xasuustaa mataqaanaa yacni waxqabad fara badan oo arday fara badan oo soomaaliyeed oo ka qalin jirsay jaamacadaha waxaan kaloo ku xasuustaa mataqaanaa yacni dowladda federaalka soomaaliya guud ahaan oo wax badan ka qabatay dalka arrimihiisa dibadda iyo maamul goboleedyada oo isku dayay inay hor istaagaan dowladda waxay hor istaagan sanadkan soo socda waxaan rajeynayaa in ilaahay sanad kheyr oo horumar le u ka dhigo waxaan kaloo rajeynayaa in mataqaana waxaa ii muuqdo isbedel fara badan oo ka imanaya dalinyaradii iyo mataqaanaa iyo da-dii jiilkii labaad ee halkan ku dhashay oo iyagana ay kasoo baxayaan dad badan oo aqoon-yahana dad badan oo mataqaanaa farshaxanka soomaaliyeed ku fiican dad fara badan oo ku fiican dhaqanka soomaaliyeed caawadan waxaan ka qaybgelaynaa barnaamij xiise leh oo loo bixiyey hidaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ku noolow marka gabar soomaaliyeed oo layihahda farduusa xaaji ayaa ka qaban qaabanaysa warabi yani waxyadiilo fiican ayaa ii muuqda xagga isboortiga yadiilo fiican ayaa iga muuqda xagga waxbarashada dhalinyaro fara badan oo ka qalin jibisay ayaa ii muuqata jaamacadaha marka waxaan rajeynayaa dalka iyo dibaddaba inay waxyaalo badan oo mataqaanaa kheyrle ka soo baxaan waxaana rajeynayaa mataqaanaa in ummadda soomaaliyeed ee waddankan australia ku degan khaasatan gobolkan victoria khaasatan melbourne inay noqdaan dad isku xiran oo mataqaanaa dhaqankoodii diintoodii caadadoodii aan ka tegin islamarkaasna mataqaanaa wax la qabsada ummadda aan dhex deganna haddii aan sanadkii lasoo dhaafay waxaan ka xasuusto arrimihii ugu waaweynaa arrimaha dalka soomaaliya haddaan wax ka taabto waxyaalihii ugu waaweynaa waxay ahaayeen isqabadka ay qabteen dawladdii federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyadii oo weliba dawladda federaalku ahayd dawlad haysatay kalsooni badan oo dadka iyo mataqaanaa raja badan laga qabay inay horey loo socdo dhibaatooyinkii soomaaliya ka jiray soddonkii sano lasoo dhaafay dhibaatada dawladduna ahayd dawlad reconciliation oo madaxdii aadka loogu haweynaaya ee federaalka ee lahaa wadanka horey u dhaqaajinayaan mataqaanaa sanadkii two thousand eighteenkii ay cillado badan soo soo food saareen oo dibdhacyo badan isqaqabsi badan oo udhexeeya iyagii maamul goboleedyadii iyagii iyo mataqaanaa xataa dadkii gobolka banaadir dadkii siyaasiyiintii joogay ay dhibaatooyin iska jireen marka waxaan odhan karaa waxyaalihii ugu waaweynaa inay ahaayeen oo arrimaha soomaaliya isqabadka dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadii iyo siyaasiyiintii gobolka banaadir oo mataqaanaa xoogaa waxyaala ka dhadhaceen sida arrintii cabdishakuur iyo mataqaana siyaasi cabdishakuur oo mataqaanaa la weerarayay iyo marka dibdacyo fara badan oo soo gaaray rajadii dadka soomaalidu qabeen dawladda federaalku inay horey u socoto aniguna aan isleeyahay madaxda hadda maamulka dawladda federaalka maamulaya inayna rajadii dadku qabay inayna mataqaanaa actually ay xoogaa hoos uga dhaceen maadaama laislahaa dawladdan ahayd dawlad reconciliation oo la rabay madaxda dawladdu in dadkaan soomaalida ee mataqaana muddada waktiga dheer haystay oo laislaahaa way isku keenayaan way aruurinayaan inay ahayd inay xoogaan nooc dictatorship ah oo dadkii mataqaanaa xoogaa xooga iyo force iyo ayn ahayn dawlad degan sanadka soo socda waxaan rajeynayaa arrimahan federaalka iyo gobolgo maamul goboleedyada udhexeeya in horey looga socdo oo dhibaatooyinkan oo reconciliation dhacdo waddanka horey loo dhaqaajiyo ummadda soomaaliya waa ummad iska dhibaataysan marka waxaan rajaynayaa mataqaanaa in ay kheyr noqoto oo mataqaana dawladda dhexe iyo ay faja ay iyo goboladooda shaqeeyaan oo horey loo socdo alxamdulilah sanadkii sanadkan hadda aan ku jirno dhammaana waxbaan community ahaan u qabanay waxyaalaha ugu muhiimsan waxa waaye xooga xooga waxaan saarin dhalinyarada leadership badan aan abuurnay dhalinyaro badan oo maanta mas-uul badan qaado wax badan sameynaya magaalada ka jira alxamdulilah taasa waxaa ugu weyn aan qabanaya kamid tahay barnaamijka kalan qaban waxaa barnaamijkii safarka soomaaliya ku aadi jirnay soomaaliya trip oo runtii sanadkan qayb caafimaad lagu daro aada u hirgelay shan boqol konton qofood indhaha loosoo qalay iyo afartan dumar oo dumarka isku furmayana macna loo sameeyo operation taasaa ugu muhiimsan waxyaalahan qabanay sanadkan sanadka dambe waxaan rajeyneynaa in barnaamijka indhaha aan kordhino baahida markaan aragnay intay la eg tahay marka waxaan rabnaa inaan gaarsino ilaa kun qofood inaan indhaha u qaalno oo magaalooyin kala duwan aan soo booqon hadduu ilaahay garaal noqdo taasaa waxaa moodaa barnaamijka inay yani barnaamij baahideedii markaan aragnay in lasii wado ay noqoto waxaan rajeynaya in gobolo kale cusubnaan caadi doono hadduu ilaahay garaal noqdo safarkan waxaan ku baxnay kow iyo soddon qofood waxaan markii hore aadnay nairobi si fiican loo soo dhaweeyey kadib waxaan usii gudubnay soomaaliya aan ka bilaabnay kismaayo magaalada kismaayo runtii aadna loo soo dhaweeyey magaalo xeeb oo qurux badan dhalinyaro aad ay ugu raaxaysteen waxaan usii gudubnay magaalada muqdisho aan joognay halkaas habeen cisho waxaan kusoo gabagabeynay safarkeeni soomaaliya baydhabo oo aan joognay saddex habeen runtii dadka reer baydhabo aadayna soo dhaweeyeen waana xiiseenayn imaashadayni barnaamijka caafimaadkan aadan ugu hergelinay halka kadibna nairobi aan nimid waa kasoo laabanay runtii gudaha wadanka dhalinyarada iyo dadkao dhan aada xiiseenaya waxayna leeyihiin barnaamijkan oo kale ayaan la joojin ha lagu soo celceliyo baahida badan iyo isdhexgalka bulshada xitaa dhalinyarada runtii barnaamij aada u hergelu noqday hadeer waxaaba nagu dayday wadanka ingiriiska dhalinyara ka timid iyo markaan soo dhaqaaqnay anaga laga cesho kadib sweden halka ayagana tegay laakiin ay u tagaan keliya ciyaar barnaamij kale ma wadin marka waa muhiim waxaan rajaynayna qurba joogta kale inay sidaas oo kale sameeyaan assalaamu calaykum dhammaan dhegeystayaasha idaacadda afka soomaaliga ee s b s weriye xasan waa ku salaamay sanadkan labada kun iyo sideed tobanka wuxuu ahaa sanad isbedel weyn uu ka dhacay geeska africa markaan anaku original aan ka nahay geeska africa heshiiskii dhex maray etoobiya iyo eritrea xiridii lagu sameeyey madaxweynihii hore islaamka soomaalida cabdi iley doorashadii mustafa madaxweyne mustafa gabadhii soomaaliyeed ee ku biirtay ilhaan cumar oo ku biirtay kongareeska maraykanka ah oo doorasho ahayd taariikhi ah waxyaalaha isbedelka sanadkan adduunyada ka dhacay banaaxi banaaya banaanbaxyo badan oo laga soo horjeeday faransiiska donald trump oo ka hadlay xaaladda nato dagaalka syria oo socda dagaalka yeman ama dhibaatada yeman ka jirta iyo mataqaana xalka bili-aadanimada oo meel xun gaadhay khilaafka ka dhexeeya sacuudiga iyo turkiga ee ninkii mataqaana khashoki ee la dilay markaan xaggan iyo soomaaliya usoo gudbo isbedelkii ku dhacay guddoomiyaha baarlamaanka jawaari xiridii lagu sameeyey xiritaankii mukhtaar hoogow mooshinkii madaxweynaha laga keenay isbedelkii is-asilaadii ka dhacday koonfur galbeed ee madaxweyne shariif sheekh xasan khilaafkii soo dhexgalay maamul goboleedyada arrimahaas oo dhan baa dhacay oo mataqaanaa si xawliya ku socda doorashadii koonfur galbeed oo ilaa hadda aan lagu kala bixin marka waxaan rajeynayaa in sanadka soo socda labada kun iyo sagaal iyo tobanka inuu noqdo sanad soomaaliya nabad u noqda sanad dunida islaamka nabad u noqda sanad qaaradda africa nabad u noqda khilaafyadii dheeraa iyo dagaaladii dhexmaray congo ay soo yaraadaan dagaaladii koonfurta suudan ay soo yaraadaan dagaalkii iyo colaadii soomaaliya ee lagula jiray kooxaha dowladiidka al-shabaab lagu guuleysto inay dadka soomaaliyad isfahmaan inay dadka soomaaliyeed khayraadkooda iyo dhaqaalahooda iyo nabadooda ay ka shaqeeyaan marka sanad walba waxyaala lagu xasuustuu leeyahay marka sanadkan anigu astaan waxa ii ahayd oo aan kusoo gabagabeynayaa isbedelkii ka dhacay doorashada maraykanka oo gabadha soomaaliya ku guulaysatay heerka intaa la-eg ee ah inay kamid noqotay koongarka maraykanka aniga taas ayaa qalbiga ku jirta oo ku reebeysa oo ah wax lagu cusub taariikhda jiilka soomaaliyeed iyo qurba joogaana ku cusub intaas ayaan uga baxaya salaanta iyo taariikhda sanadkii hore maalmaha ay ka dhiman yihiin labada cisho ama saddexda cisho ee labada kun sideed tobanka wasalaamu calamatullah barakaatu
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.